بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله waxaa markaa ugu hore in aan idinkula dardaarmi lahaa labadaa wiig in dhexda la xidho oo loo dadaalo waxa weeyaan sidii saddexdaa kitaab looga faa'iidaysan lahaa xiisadda aan idiin dhigayo ee ugu horeysa waxay tahay xiisadda xadiidka waxaanay ku saabsan tahay cishruuna xadiisan fii madhabi salaf waa labaatan xadiis oo ku saabsan madhabkii iyo manhajkii dadkii wanaagsanaa ee hore ridwaan ullaahi calayhim waxaa loo baahan yahay labaatankaa xadiis ee aynu labadaa wiig doonayno inaynu ku gebagabayno inaynu xafidno oo alfaadooda aynu korka ka qabanno macaanidoodana aynu fahamno camalkooda iyo dhaqankoodana laynaga helo waxaa qofku isweydiin karaa madhabu salaf marka la leeyahay madhabkii salafka dadkii wanaagsanaa ee hore dariiqoodii ama manhajkii ay mareen waa ayo salafku waxaa taa jawaabteedu ay tahay waxaa salafka la ydhaha luqatan kullu maa madaa wataqadam wax alla wixii hore maray ee tegay salaf baa la ydhaha qur-aankana waa ku soo aroortay oo rabbi waxau yidhi subxaanah cafa allahu cama salaf waxaa ilaahay saamaxay oo u dhaafay wixii tegay ay maa madaa wataqadam qofka dee wixii dembi u hore maray qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow kuwa gaaloobay hadday ka waantoobaan oo ay ka hadhaan kufriga iyo gaalnimada waxaad u sheegtaa in loo dhaafi doono maa qad salaf wixii hore u tegay ee dembi iyo macaasi iyo gaalnimo ay galeen laakiin xagga istilaaxa waxaa loo yaqaanaa asalaf waa khayru lquruun waa saddexdii qarni ee ugu horreeyey ee fadliga badnaa ee ilaah iyo rasuulkiisu ay wanaagga uga markhaati kaceen waa kuwa ilaahay ku tilmaamay jalla sha'nuh waalsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh waxaa allau yidhi subxaanah waalsaabiquuna alwaluun kuwii islaamka iyo iimaanka usoo dheereeyey ee hore min almuhaajiriina waalansaar kuwaas oo ah kuwii muhaajiriinta iyo ansaarta ahaa yacni saxaabada kuwii soo hijrooday iyo saxaabada kuwii u nusreeyey ee madiine sii joogay ilaan saxaabadu labadaasunbay u qaybsanaayeen qolo muhaajiriina iyo qolo ansaara marka alla waxa uu yidhi kuwii ugu horreeyey islaamkan iyo iimaankan cid walba uga soo dheereeyey ee muhaajiriinta iyo ansaarta ahaa waa saxaabadii ah iyo wladiina tabacuuhum biixsaan kuwii wanaagga ku raacay waa taabiciinta iyo atbaacu taabiciineh qoladaas radia allahu canhum waraduu canh kuwa allah subxaanahu wa tacaala raalli buu ka noqday iyaguna raallibay ka noqdeen idan asalafu saalix sidaa darteed ayaa asalaf waxaa la raaciyaa asaalix wasfigaas waa dadkii hore ee wanaagsanaa waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim waa taabiciintii waa atbaacu taabiciin marka axaadiis aynu qaadanaynaa waa kuwo ku saabsan dadkii wanaagsanaa ee hore dariiqoodii axaadiis ku saabsan oo ka hadlaysa weeyi dadkii wanaagsanaa ee hore dariiqoodii iyo madhabkooduna waa madhabu lkitaabi waasunna waa dariiqada kitaabka alleh iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam kaasaa madhab u ahaa dariiqooyin kale oon kitaabka iyo sunnada ahayn may lahayn markaa qofka da'yarta ah ee dhallinyarta ah ee maanta zamankan iyo xilligan fitanta iyo dhibaatooyinka ay bateen ku nool waxaa munaasab u ah oo ku habboon inuu waxa weeyaan ku dadaalo inuu maro dariiqii saxaabada abu bakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliy iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin inuu isweydiiyo oo duruqda kale iyo fitanka iyo khilaafaadka kale uu ka digtoonaado ayaa aada iyo aada munaasab ugu ah ikhwaanii fillaah iyagoo waktigu inagu alxadiisu alawal xadiidka koowaad waxa uu ka hadlayaa alxadaru min atashabuhi biahli lkitaab in laga digtoonaado oo layska ilaaliyo in laysku shabaho ama laysku ekaysiiyo ahlulkitaab kuwa kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaara gaalo oo dhammina waa soo hoosgelayaan ama kitaab ha la siiyo ama yaan la siinine oo waxa weeyaan mushrikiintii kale iyo kafarada inteedii kalena waa soo hoosgelayaan can abi saciidin abi saciidin alkhudri waxaa laga wariy radia allahu tacaala canhu ilaahay raalliha ka ahaadee ana nabiya in nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala uu yidhi latattabicunna waxay idin raacraaci doontaan oo idin dabageli doontaan ama latatbacunna labadaba yacni waa loo babdiyey latatbacunna iyo latattabicunna latattabicunna way idin raacraaci doontaan oo way idin raacraaci doontaan sanana man kuwii waddooyinkoodii sanan waa loo xarakeeyey oo waa la dabdiyey sunanna waa loo dabdiyaa waxaana afsaxo awlaa bay culimmadu yidhaahdeen bifatxi siin in la yidhaha sanan laakiin labadaba waa loo dabdiya sanan iyo sunan waxa uu rasuulku yidhi markaa sala allahu alayhi wasalam latattabicunna waxay idin raacraaci doontaan oo dabageli doontaan sanana man kuwii waddooyinkoodii iyo duruqdii ay mareen kuwaasoo qablakum idinka idinka horreeyey macnaha kuwii idinka idinka horreeyey waddooyinkoodii ayay idin dabageli oo idin raacraaci shibran bishibrin taaka taaka ayay idinu raaci oo idinu dabageli wa diraacan bidiraac dhudhun dhudhun ama xusul xusul ayay idinu dabageli xataa law salakuu juxra dabbin ilaa haddii ay masalugelay godkeed galaanna la salagtumuuha aada ka daba gashaan qulnaa waxaanu idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow alyahuudu waalnasaaraa oo ma yahuud iyo nasaaraa qaala faman waxa uu nebigu yidhaha haddaa waa ayo saxaabadu markay yidhaahdeen rasuulkii allow kuwaasi ma yahuud iyo nasaaraa waxa uu rasuulku yidhi faman haddaa waa ayo yaa kale waa iyagan weeyaan macnuhu rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkaas waxa wariyey imaamu lbukhaari iyo muslim oo waa xadiid muttafaqah oo fii aclaa darajaati sixa ku sugan darajooyinka sixada xadiidka kuwa ugu sarreeya ee shaykhaanku ay ku kulmeen sixadooda walaalayaal xadiidkaas alfaadiisa iyo ereyadiisu ay kooban yihiin maanta xadiidkaasi macnaha uu ka hadlayaa waa macno waaqica aynu ku nool lahay si toosa waxa weeyaan ugu dabaqmaya waa xadiis dawaynaya oo cilaaj u ah waxa weeyaan cudur bulshadeennu ay ku nooshahay oo bulshadeenna dhexdeeda aada iyo aada ugu baahay waxaa cudurkaasi uu yahay atashabuhu bilkufaar in gaalada laysku ekaysiiyo oo sidooda loo xiirto oo sidooda loo feedho oo sidooda loo labisto oo sidooda loo socdo arrin khatara weeyi waxaa xaqiiqo ah in tashabuha iyo gaalada iyo inta xunxun in laysku ekaysiiyaa arrin muxaram ah inay tahay oo qofku hadduu madharka iyo muuqaalka guud gaalada isaga ekaysiiyo waxa weeyaan baatinka iyo camalka hoosena wuu ka waafaqaya oo madharkaas guud ayaa sabab u noqonaya inuu hoosta iyo baatinkana ka waafaqo xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam sida ku cad waxaad ka dhadhansanaysaa sida laysugu dayayo godkay galaanba in laga dabagalo xataa masalugalay godkeed hadday galaan in laga dabageli doono waxay culimmadu tilmaameen sababta nebigu tusaale ugu soo qaatay juxra dabbin masalugalayda baasha la yidhaha godkeyga waxaa nebigu masal iyo tusaale ugu soo qaatay waa liradaa'atihi wa dayqi xumaanta godkaasi uu xun yahay iyo cidhiiriga iyo dayqiisa dartii ayaa tusaale loogu soo qaatay oo macnaha xataa godadkuna way isdhaamaane ka masalugalayda oo god xun oo cidhiiriya ah ayaa tusaale loogu soo qaatay waxaan u misaal iyo tusaale u yahay sida gaaladii wax walba loogaga dayanayo xataa waxyaabaha ugu liita ee ugu xun ee fidrada saliimkii aanay ogolaanayne laga yaayaqsoonayo dee maanta waa idinka arkay yacni wax kasta dhalinyarta islaamka qaar badan oo ka mid ihi wax kastoo gaalo xaggood ka yimaada waxaad arkaysaa iyagoo sameeyey yahuudi dhowrla hadday arkaan oo intaa timaha goostay oo xiirto intaa dhukuray intaana waxa weeyaan timihii ku daayey maalinta dambe suuqa waxaad ku arkaysaa ku intaa xiirtay hareeraha xataa qaar baa socodkoodii iyo sayirkoodii u bedelmay iyo tallaabadii u soco qaadayay arrinta noocaasi waa arrin halisteeda leh qofka muuminka ana waa in hormoodkiisa iyo cidduu ku dayanayaa ay noqdaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii oo siday u feedheen aad u feedhato oo siday u labisteen aad u labisato oo siday u socdeen aad u socoto oo akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga iyo camalkaagu u noqdo kii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi afdal asalaati wasalaam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum qofka cid isku ekaysiiyaa iyaguu ka mid yahay maxaa loo yidhi iyaguu ka mid yahay waayo mushaabahada iyo isku ekaysiintan daahirka iyo muuqaalka guud ayaa sabab u noqonaysa in baatinkiina la ysaga ekaado bal u fiirso sheikhulislaam ibnu ibnu taymiya calayhi raxmat ullah hadalka uu kusoo naqliyey fi iqtidaai siraati almustaqiim safxadda konton iyo kow waxau yihi sheikhulislaam almukhaalafatu lahum fi lhadyi aahir gaalada in lagu khilaafo oo lagaga soocnaado muuqaalka iyo madharka guud maslaxatun wa manfaca licibaadi illahi almu'miniin waxay dan iyo waxtar u tahay addoommada ilaahay ee mu'miniinta ah lima fii mukhaalafatihim min almujaanabati waalmubaayanah waayo mukhaalafada gaalada la khilaafayo waxa ku sugan in laga dheeraado oo laga fogaado nimankaa gaalada ah allatii tuujibu almubaacadata can acmaali ahli ljaxiim dheeraanshaha gaalada laga dheeraanayo oo keensanaya ama waajibinaya camalkoodiina in laga dheeraado waxaa shaekhulislaam uu tilmaamay calayhi raxmat ullah yacni mukhaalafada lagu khilaafayo gaalada muuqaalka iyo madharka guud lagu khilaafayo waa arrin waxtar u ah mu'miniinta waayo mukhaalafada la khilaafayo waxaa ku jira in laga dheeraado mujaanabo lagu sameeyo oo yacni iyaga iyo madharkoodaba laga fogaado fogaanshaha laga fogaanaya madharkooduna wuxuu keensanayaa camalkoodiina in laga fogaado bal halkaa sheekhulislaam fiqigiisa iyo fahamkiisa u fiirsada macnaha in muuqaalkooda iyo madharkooda iyo siday u labisanayaan in laga dheeraadaa waxay keensanaysaa in camalkooda xunna laga dheeraado laakiin bilcaks haddii muuqaalkooda iyo madharkooda laysku shabahana maxay keensanaysaa dee camalkoodii xumaana in in la sameeyo oo macnaha madharka xumi wuxuu keenaa camalkooda xunna in la raaciyo shaekhu lislaam ibnu lqayimna calayhi raxmat ullah fii igaasati lahfan mujalladka koobaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo sagaal waxa uu yidhi nahaa can tashabuhi bilkufaar waayrihim nahaa can tashabuhi biahli lkitaabi wagayrihim min alkufaar waxa uu diiday in laysku shabaho ahlulkitaabka iyo gaalada kale macnaha ahlulkitaabka iyo gaalada kale in laysku shabaho ayaa la diiday oo la nahiyey fii mawaadica kasiira meelo fara badan baa laysku diiday in laysku shabaho ahlulkitaabka yahuudiya nasaariya nimanka gaalada ah wuxuu yidhi ibnulqayim liana almushaabahata adaahirata dariicatun ila almuwaafaqati albaatina waayo madharka iyo muuqaalka guud oo laysaga ekaysiiyaa waxay keensataa ama ay sababtaa in hoostana layska waafaqo ma arkasa korka haddii layska waafaqo hoostana waa layska waafiqi waxa u yihi ibnu lqayim fainahu idaa ashbaha alhadyu alhadya ashbaha alqalbu alqalba waayo waxa uu yihi muuqaalka iyo madharku hadduu madharka kala waafaqo qalbiguna qalbiga kale ayuu waafaqaya allahu akbar bal walaalayaal u fiirsada labadaa naqli aynu ka soo qaadanay ibnu taymiya calayhi raxmat ullah iyo ardaygiisii ibn lqayim raximahullah bal u fiirsada waxaana labada naqliba ay isugu soo ururayaan oo ay labada naqliba isugu soo yani waxa weeyaan urureen in muwaafaqada iyo mushaabahada madharka guud mar walba uu keensanaayo in baatinkii iyo hoostiina layska waafaqo taasay keensanaysa oo suurtagal ma aha anugu madharkan guudun baan isaga ekaysiinaya ee baatinkii waan ku khilaafaya idan hormoodkaaga iyo ciddaad ku dayanaysaa dadkii wanaagsanaa waa inay noqdaan in lam takunuu milahum fatashabbahuu ina tashabbuha bilkiraami falaaxun yacni dadkii wanaagsanaa oo kale haddaydan la mid ahayn dee isku shabaho isku ekaysiiya uun waayo dadka wanaagsan oo laysku ekaysiiyaa falaax iyo liibaan iyo guul weeyi waxaa dhallinyarta iyo shabaabka muslimiinta iyo waayeelkaba rag iyo dumarba munaasab u ah inay qudwo iyo tusaale iyo misaal ka dhigtaan dadkii wanaagsanaa ee hore waayo gaal wax lagu daydo ma aha maba istaahilo waxaa kaaga filan xumaantiisa annahu kaafir inuu gaal yahay waxaa kaaga filan inaanu ilaah iyo rasuulkiisa toona aqoon oo alle iyo rasuulkiisaba col u leeyahay maxaad marka kaas aada isugu ekaysiinaysa can abi saciidin wahuwa alkhudri waxaa abi saciid laga wariy radia allahu tacaala canh ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala uu yidhi latattabicunna waxay idin raacraaci doontaan oo idin dabageli doontaan sanana man kuwii wadooyinkoodii qablakum idinka idinka horreeyey shibran bishibrin wadiraacan bidiraac macnaha nimankii idinka horreeyey wadooyinkoodii ayaad raacraaci doontaan taaka taako iyo dhudhun dhudhun macnaha meeshay galaanba uu idinka dabageli xataa law salakuu juxra dabbin la salaktumuuh ilaa xataa haddii ay masalugalay godkeed galaan aad ka daba gashaan macnaha xataa masalugalay godkeed hadday galaan way idinka dabageli sidaad isugu ekaysiinaysaane gaalo uun u daba socotaan qulnaa yaa rasuula allahi alyahuudu waalnasaara waxaanu nidhi rasuulkii allow ma yahuud iyo nasaara qaala faman wuxuu yidhi haddaa waa ayo ma cid kala iyaga weeyi rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaasna wariyey can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man axdatha fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu lbukhaariyu wa muslimun wa fii lafdi muslim man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun xadiidkana waxa uu ka hadlayaa in cibaadada iyo camalka wanaagsan loo shardiyo inuu sharciga ilaahay waafaqo waa almutaabaca waxa la yidhaahdo waayo camal kastoo wanaagsan aqbalidiisa waxaa loo shardiyaa laba shardi oo alikhlaasu waalmutaabaca in ilaahay dartii loo sameeyey iyo inuu ilaahay sharcigiisa waafaqsan yahay oo bidco la samaystay oo diinta aan ku salaysnayn aanu ahayn waana halka culimadu ay ka yidhaahdeen xadiisu cumara miizaanu lilacmaali albaatina wa xadiisu caaishata miizaanu lilacmaali aahira xadiidka cumar ibn lkhaaab waa xadiidkii dheeraaye niyada inama alacmaalu binniyaat waxa uu miisaan u yahay oo lagu miisaamaa acmaasha baatinkaee qarsoon macnaha waa ikhlaaskii iyo waana camal qalbiyadii inuu ilaahay dartii u sameeyey in kale wa xadiisu caaishata miizaanu lilacmaali aahira xadiidka caaishana waa kan aynu imika akriyana eh waxaa lagu miisaamaa uu miisaan u yahay acmaasha muuqata macnaha acmaashii dee la qabanaayey hadday salaadii tahay hadday soomkii tahay hadday zakadii tahay hadday xajkii tahay yacni qiraa'at lqur'aan adkaartii jamiicu alacmaal acmaashii la qabanaayey oo dhan waxa miisaan u ah waxa weeyaan xadiisu caaisha oo wuxuu miisaan ugu yahay acmaasha daahirkeeda acmaasha dee laba dhinac unbaa laga egaayo daahir iyo baatin baatinka waxaa laga eegaa xagga ikhlaaska ila ikhlaasku uu qarsoon yaho waa qalbige inaad ilaahay dartii u samaysiiya in kale oo haddaanad alla dartii u samayn wejigaa lagaaga dhufan lagaana qaadi maayo lana aqbali maayo daahirka iyo madharka ama muuqaalka guudna acmaasha waa laga eegaayo waa xagga mutaabacada oo camalka aad samaynaysaa ilaahay sharcigiisii ma waafaqoo daliil ma haystaa mise waa bidco haddaanu waafaqsanayn diinta alleh dee laga aqbali maayo wejiga ayaa lagaaga dhufanaya waa mutaabacada marka xadiidkani waxa uu raddi ku yahay cala albidaci waalmuxdathaat waxyaabaha diinta lagu soo kordhiyo ee aan diinta sal iyo raad ku lahayn waayo bidcadu waa wax kastoo diinta lagu soo daray oo sanad iyo daliil sharciga ama diinta meel ay kaga tirsatana aan haysan ama ha noqoto bidca xaqiiqiya waana almamnuucatu biasliha wa wasfiha ta asalkeeda iyo sifadeeda labadaba mamnuuc ku ah een meella diinta kaga soo aroorin waxaa la yidhaha bidca xaqiiqiya ama ha noqoto bidca idaafiya bidca idaafiyaho waa almashruucatu biasliha almamnuucatu biwasfiha waa ta asalkeeda hore mashruucee diinta meel kaga soo arooraysa laakiin sifada ay hadda ku sugan tahay mamnuuca ku ah ee aan diinta ka waafaqsanayn tusaale ahaan waxa weeye dikrullah in ilaahay subxaanahu wa tacaala la xuso waa shay sharci ah waa diin waa mashruuc asalkiisa laakiin yacni adkaarta iyo alfaadda laynagu addoonsaday haddaad ku qaydood ku xidho tiro aanu sharcigu ku xidhin ama xilli aanu sharcigu ku qaydin ama meel aanu sharcigu ku qaydin haddaad ku qaydo xaggaasay bidca ka noqonaysa waxaa idaafi loo yidhi marka xaggaa laga fiiriyo bidcay noqonaysa waayo xilli aanu sharcigu ku qaydin baad ku qaydi masalan waxaad tihi maalinta jimcuun baan camalkaa samaynaya sharciguna kuma qaydin dee waxa asalkiisii mashruucba ha noqdo laakiin xaggaasuu bidca ka noqonaya masalan waxaad tidhi maalintiiba waktigaas ama maalin walba boqol jeerun allahu akbar dheh boqol jeer subxaana allahi dheh boqol jeer laa ilaaha ila allah yani subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar waa alfaad sharci ah waa mashruuc maaha mamnuuc bidcana maaha asalkood intaa doonta dheh haddaad doonto malaayiin jeer laakiin inaad ku qaydood aduu u qabato tiro aanu sharcigu u dhigin xaggaasay bidco ka tahay oo xadiidkii abi muusa waad garanaysaa waxa weeyaan markii ibnu mascuud ugu yeedhay nimankii masaajidka dhexdiisa quruuraxa ku tirinayay ee ninka dhex fadhiyaa uu lahaa kabiruu mi'atan hallilu mi'atan sabbixuu mi'atan ee ibnu mascuud markuu u yimid uu lahaa markay yidhaahdeen waanu tasbiixsananaa un maxaa mushkilad ku jirta ee ibnu mascuud uu ku yidhi wallahi inakum lacalaa millatin ahdaa min millati muxamed aw muftatixu baabi dalaala wallahi ama diintii nebi moxamed mid kaba khayr badan baa hesheen ama albaabkii baadidaad maanta furateen labadaa midun baad ku sugantihiin buu yidhi markaasay yidhahdeen ma aradna ila alkhayr markaasuu yihi kam muriidin lilkhayri lan yusiiba imisaa khayr doonayo aan haleelin oo garab maray macnaha niyada wanaagsane kuguma filla haddaanu camalkaaga waafaqsanin ilahay sharcigiisa xataa haddaad mukhlis tahay oonad mutaabacahayn camalka laga aqbali maayo camalka waxaa lagu aqbalaa ikhlaas iyo mutaabaco wada socda ilaahay dartii ood u samayso iyo sharciga ilaahay inuu waafaqo alaa kullin yacni bidcadu ama idaafi ha noqote ama xaqiiqi ha noqotee labadeeda qayboodba kullu bidcatin dalaala bidco waliba waa baadi wax laga soo reebaa ma jiroo la yidhaha bidca xasana iyo bidca sayi'a wanaag iyo bidco isma qabataba bidco kastaa waa sayi'a waayo nebi moxamed ayaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo yidhi wa kullu bidcatin dalaala waxba kamuu soo reebin bidco waliba waa baadi shay kastoo diinta lagu soo daraa baadi weeyi marka cibaadaadka iyo dacwada iyo khayrka la samaynayo oo dhan waxaa shardi u ah inuu diinta waafaqo waa tawqiif walidalika waxaa la yidhaha alaslu fi lcibaadaat waa almancu watawqiif waxaa cibaadaadka asal u ah in laga joogsado oo la diido ilaa maa warada fiihi daliil idan wa macna wixii waxa weeyaan daliil ku soo arooray mooyaane ama uu inoo ogolaaday ama uu inoo diiday mooyaane yani shayga lagu tacabudaye rabbi loogu dhowaanayo alaslu fiihi waa atawqiif waana mawquufun cala sharci sharcigu unbuu ku taagan yahay wixii daliil ku soo arooray unbaa ilaahay loogu dhowaan karaa can caaishata caaisha waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canha ilaahay raallaa ka haadee qaalad inay tihi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man axdatha qofka kusoo kordhiya ee kusoo cusboonaysiiya fii amrinaa amarka yaga haadaa ee kan ah waa amarka yaga diinta waxaan la ishaaraya waa diinta laakiin adduunyada ma aha waayo adduunyadu had iyo habeenba way horumaraysaa horumar iyo taqadum iyo ziyaadiyo nuqsaan bay leedahay oo nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kii ku yidhi saxaabada antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimaha adduunyadiinna idinkaa u xog ogaalsan oo u cilmi badan markaa waxa meel uun lagu joojiyeen dhaafayn ee la jaangooye la dhammaystiray een ziyaadiya nuqsaan midna lahayni waa amarka diinta ee amarka adduunyada ma aha wayna kaa u taaganaha adduunyadu had iyo habeenba dee waa cusub iyo waxa weeyaan horumar cusub ayaa ay leedahay marka waxaa la leeyahay meel uunbuu taagan yahi oo isbedbedel ma leh oo horaa loo dhameeyo waa la kaamil yeelay diinta weeyi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waxau rasuulku yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam man axdatha qofka kusoo cusboonaysiiye kusoo kordhiya fii amrinaa haada arrinka yaga kan ah yacni arrinkan diinta qofka kusoo kordhiya ee kusoo dara maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn oon diinta ku salaysnayn qofka ku soo ziyaadiyee ku soo dara fahwa yacni shaygaa uu soo daray raddun ay marduudun calaa saaxibih yani fahwa shaygaasi uu ku soo daray raddun ay marduudun kii lagu celin doono weeye lagu celinaayo calaa saaxibih qofkii la yimid oo raddun waxaa la yidhaha waa faclun bimacnaa mafcuul waa master bimacna ismi lmafcuul marka fahwa raddun ay marduudun calaa saaxibih qofkii la yimid ayaa wejiga lagaga dhufanayaa oo laga aqbali maayo rawahu lbukhaariyu wa muslim lafdiga muslim wuxuu ahaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka camal sameeye aanaan amrin ama amarkayagu aanu ku dul sugnayn oon diinta ka mid ahayn waa lagu celinayaa oo wejigaa lagaga dhufanaya labada riwaayo waxay kala tusinayaan inay xagga radinta iyo celinta isaga mid yihiin almuxdithu waalcaamil ama adigu camalkan asalkiisaba kii hal abuuray ee bilaabay ee keenay noqo wejigaa lagaaga dhufanaya waxaana ku haysta man axdatha ama adigu noqo kii aan bilaabin laakiin ku kale kaga dayday oo adigu camalkoo keliya la kaalay waa lagugu celinayaa oo man camila baa ku haysata man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun idan hada alxadiid waxa uu si cad u qeexayaa shay kasta oon diinta ka mid ahayn qofka la yimaada in wejiga lagaga dhufanaayo waajibka camalka lagu aqbalayaana uu yahay in lala yimaado ikhlaaska iyo mutaabacada wa sala allahuma waslm cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi waslm walxamdu lilahi rabi lcaalamiin bismillahi raxman raxiim alxadiidu thalith isticmaalu rifqi fi inkaari lmunkar xadiidkan saddexaad waxa uu ka waramayaa isticmaalka la isticmaalo dabacsanaanta iyo naxariista marka munkarka iyo xumaanta la diidayo waxaa munkar loo yaqaanaa waxa shareicadu ay diiday inkirtay ee xumaantiisa sharcigu uu ka markhaati kacay macnaha munkarka iyo macruufka wax caqliga un lagu garto oo caqligu waxa uu qurxisto na la yidhaahdo waa macruuf caqligu waxa uu xumaystana la yidhaahdo waa munkar ma aha laakiin asalka munkarka iyo macruufku waxa weeye wixii sharcigu inkiray ee uu diiday waa munkar wixii sharcigu ogolaaday ee ma'duun ah ee lays amray ama sunno ah ama laysu ogol yahay waa macruuf marka xadiidkani waxa uu ka waramayaa iyadoo marjica garashada munkarka iyo macruufka uu yahay cilmiga shareecada qofku sharciga islaamka inuu cilmi u leeyahay wixii munkaree la diiday diidista la diidayo in si dabacsan oo naxariisi ku dheehan tahay loo diido can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu ilaahay raallaa kaada tacaala korreeya canha caaisha caaisha waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canha oo zawji nabiyi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam haweenaydiisii ahayd cani nabiyi nebiga waxay caaisha ka warisay sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi ina arifqa dabacsanaanta iyo naxariistu laa yakuunu ma ahaado rifqigaasi fii shayin shay ma ahaado ilaa hadduu ahaado sazaanahu waa qurxinaya yacni waxaa loo yaqaano dabacsanaanta iyo rifqigu shay lagama helo ilaa haddii laga helo se waa qurxinaya oo wixii rifqi iyo naxariis laga helo laga helo rifqigu waa hagaajinaya walaa yunzacu lagamana siibo rifqigaasi min shayin shay lagama siibo ilaa haddii laga siibo seshaanahu wuu xumaynayaa oo wuu ceebaynayaa waxa uu nebi moxamed tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxaa rifqiga iyo dabacsanaanta loo yaqaanaa shay kasta oo laga helo inuu qurxinayo uu hagaajinayo laakiin cunfiga iyo culayska in waxa weeyaan shayga uu xumaynayo oonu hagaajinayn waxaa loo yaqaano raxmadda iyo dabacsanaantu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa moxameda ayuu amray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh oo rabbi waxa uu yihi jalla sha'nuh isagoo nebigiisa moxameda amraaya waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin nebi allow garabkaaga u dabci oo u dabacsanow cidda ku raacda ee mu'miniinta ah nebigu amarkaa isagoo fulinaaya ayaa wuxuu ku sifoobay raxmad iyo dabacsanaan oo alla wuxuu yidhi jalla sha'nu fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalb lanfaduu min xawli nebi allow naxariis iyo raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay sababteeda ayaad ku noqotay mid waxa weeyaan layin ah oo dabacsan oo liilan waxaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay fi hadihi alaaya inuu nebi moxamed ahaa raxiim layin ah fabimaa raxmatin min allahi linta lahum naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad ugu dabacsanaatay walow kunta fadlan galiida alqalbi lanfaduu min xawli laakiin haddaad tahay mid adag oo qallafsan oo kakan oo dabeicaddiisu ay adag tahay dadku way kaa dareeri lahaayeen cidna kuguma soo hirateen bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi nabiy llaahi muusa iyo walaalkii haaruun iyadoo loo diray fircawn oo ahaa duqaada kii ugu duqyaanka iyo gaalnimada badnaa ayaa haddana alla ku yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha waxaad ku tidhaahdaan hadal dabacsan waxaba la arkaa inuu kuwaantoobu wax ku qaatee ilaahay subxaanahu wa tacaala waa garanayaa fircawn marnaba gaalnimadiisa inaanu ka soo laabanayn laakiin waxay darsi iyo tusaale u tahay dadka ducaadda ee khayrka iyo wanaagga ku baaqaya ilaa qiyaami saaca inay darsigaa iyo casharkaa tusaale ka dhigtaan oo dacwadda iyo khayrka ay ku baaqayaan wanaagga ay dadka farayaan xumaanta ay dadka u diidayaan mar walba naxariista iyo dabacsanaantu inay ku dheehnaato waayo qofka daaciga ah mar walba hadafka iyo ujeeddadiisu waa qofkani inuu soo laabtuu hanoono dee hanuunka iyo soo laabashadana dariiqa ugu sahlan ee qofku wax kaaga qaadan karaa waa rifqiga iyo liinka dabacsanaanta nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam raxmaddaas ilaahay waa ku sifeeyey laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa allow laha waxaa idin yimid rasuul idinka idinka midood garanaysaan rasuulkaasoo yacni waxa weeyaan ay ku culus tahay oo y dhibaysa dhibaatadiina ku dadaalaya hanuunkiina mu'miniinta u dabacsan oo u turaya oo u naxariis badan ficilkii nebiga iyo dhaqankiisa haddaad u fiirsatana raxmaddu waa ka muuqatay oo qaabkuu ula dhaqmi jiray nebigu cidda khaldanta yacni xadiidu abi hurayra fii saxiixayn waad garanaysaan ninkii maalin ramadaan haweenaydiisa u galmoodee jimaacay nebiga markuu u yimid ninkaasi isagoo aada u warwarsan nebigu ma canaanan mana ceebayn mana u hiifin aayar buu fadhiisiiyey kafaaradii dembigiisa waxa weeyaan ka waajibaysana waa u sheegay sidoo kale ninkii salaada dhexdeeda ku hadlay waad garanaysaan nebigu mana hiifin mana huruufin ee wixii munaasabkiisa ah unbuu u sheegay waa kii lahaa maa ra'aytu mucallim biabii huwa wa ummii maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana minhu tacliima weligay buu yidhi isaga hortii iyo dabadiitoona macallin ka tacliim wanaagsan weligay horena uma arag dibna umaan arag yacni imuu hiifin imanuu caayin lakin wuxuu igu yidhi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami nnaas calaa kullin qofka daaciga ah dacwaddiisa inay raxmaddaa iyo dabacsanaantaasi ku dheehnaato waa arrin munaasab ah oo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidkii kale wuxuu ku lahaa man yuxram alrifqu yuxram alkhayru kulluh qofka rifqiga iyo dabacsanaanta laga qadiyo khayr oo dhan waa ka qaday bal nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi ina allaha rafiiqun yuxibu alrifqa wa yucطi cala alrifqi maa laa yucطi cala alcunfi ilaahay waa rafiiq mid naxariis badan oo rifqi badan waxaan u jecel yahay dabacsanaanta iyo naxariista waxaan u wax ku siiyaa dadka rifqiga iyo dabacsanaanta ilaahay wuxuu ku bixiyaa waxaanu cunfiga iyo culayska ku bixin mar walba alaslu fii dacwatina waa alrifqu waraxma waa dabacsanaanta iyo naxariista yacni waxaa laga soo reebaa qofku hadduu mucaanid noqdo oo mukaabaro u la yimaado oo iyadoo loo naseexeeyey oo xaqa loo caddeeyey uu madax adkaado markaa shiddada iyo adayga wuu mutaystay kaas waa qofka la yimaada canaag iyadoo xaqii loo caddeeyey laakiin alaslu waxa weeyaan marka hore raxmad iyo dabacsanaan weeyi can caaishata radia allahu tacaala canha caaisha waxaa laga wariyay laar allaha ka aaday zawji nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam haweenaydiisii ahayd can inabiyi nabiga waxay ka warisay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi ina arifqa dabacsanaanta iyo naxariistu laa yakuunu ma ahaado rifqigaasi fii shayin shay ma ahaade dhexdii rifqigu ilaa hadduu ahaado khizaanahu waa qurxiyaa rifqigu wuxuu hagaajiye mooye waxba ma xumeeyo walaa yunzacu lagama siibo risqigaasi min shayin shay lagama siibo ilaa haddii laga siibase shaanahu waa xumeeyaa wixii rifqi laga waayo ee cunfi iyo culays waxa weeyaan caado looga dhigana wuu xumeeyaa oo wuu ceebeeyaa uun marka mar walba rifqigu waa wanaag waxa weeyaan iyo qurux ayuunbuu shayga u ziyaadinayaa alxadiiu raabic waxa uu ka hadlayaa wujubu lbad'i bitawxiidi fi dacwati ila allah waajibnimada in tawxiid lagu bilaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa dadka marka loogu baaqayo in tawxiidka looga bilaabo albad'u bitawxiid can ibni cabbaas waxaa cabdillaahi ibnu cabbaas laga wariyey radia allahu tacaala canhumaa isaga iyo aabbihiiba ilaahay raallaha ka ahaadee qaala inuu yidhi ibnu cabbaas qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam limucaadi ibni jabalin mucaad ibnu jabal waxa uu nebi moxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xiina bacasahu ila alyaman markuu yaman u diray dacwad iyo khayr isagoo ugu baaqaya waxa uu rasuulku mucaad ku yidhi oo uu fariin ahaan usii faray innaka adigu mucaadow sata'ti waxaad u iman doontaa qawman qoom ahla kitaabin ahlu kitaab ah waxa uu nebigu ku yidhi mucaadow waxaad u tegaysaa niman ahlulkitaab ah oo yacni nimankii dee wasaniyiintii iyo jaahiliyiintii hore ka duwan oo iyagu kitaab haystay ayaad u tegi doontaa ahlulkitaab ahaa oo macnaha dee wax kala garanaya ilan qofka yacni kitaabigaa iyo ka ummigaa waa kala duwan yihiin qof aan kitaab iyo risaalad horeba arag iyo nin waxa weeyaan kitaabu horreeyey marka wuxuu yidhi mucaadow nimankaad u tegaysaa waa niman kitaab hore arkay oo ahlulkitaab ahaa fa idaa ji'tahum markaad haddaba u timaado fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyeena inay qiraan taa ugu yeedh iyo wa anna muxammadan rasuulu llah nebi muxamedna rasuulkii ilaahay ummaddan usoo diray inuu yahay horta tawxiidkaa ugu baaqo ugu yeedh fa inhum ataacuu laka bidaalik hadday kaa yeelaan sidaas oo tawxiidkii ay qaataan faakbirhum waxaad haddaba markaa uga warantaa ood u sheegtaa ana allaha in alleh qad farada calayhim uu ku faral yeelay khamsa salawaatin salaado shan ah fii kulli yawmin wa leyla maalin kasta iyo habeen kasta oo soo gala yacni afar iyo labaatankii saacay isku soo wareegaba shantaa wakti ama shantaa salaadood in lagu waajibiyey u sheeg fa inhum ataacuu laka bidaalik hadday arrintaa kaa yeelaanna fa akbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha qad farada calayhim in ilaahay ku faral yeelay sadaqatan sadaqad ama zako inuu ilaahay ku faral yeelay zakadaas oo tu'khadu min aghniyaa'ihim kuwooda hodanka ah laga qaadayo oo faturaddu calaa fuqaraa'ihim kuwooda caydha-ana loo celinayo macnaa zako kuwooda waxhaysta inta laga soo qaado kuwooda baahan la siinayo in ilaahay ku faral yeelay u sheeg fa inhum ataacuu laka bidalik taana hadday kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim mucaadow waxaan kaaga digayaa adiga iyo waxaan idin kala digayaa iyo xoolahooda kuwa ugu qaalisan macnaa iyaaka iyaag iska jir weeyaan oo iska ilaali fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim yacni waxaad iska ilaalisaa ood iska jirtaa xoolahooda kuwooda ugu qaalisan karaa'im waa nafaa'isu lamwaal yacni karaa'imu lamwaal nafaa'ista waxa weeyaan xoolahooda ugu qiimaha iyo qaaliga badan wattaqi waxaanaad iska ilaalisaa mucaadow dacwata almadluum ninka la dulmiyey ee laga gardaran yahay kaa habaarkiisa iyo ducadiisa iska ilaali fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab waayo ninka noocaasa isaga iyo ilaahay waxa weeyi wax xijaabihi uma dhexeeyo oo habaarkiisa iyo dacwadiisana waxa weeyaan waa la kor yeelayaa oo waa la rafcinayaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkaas bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xadiidkii hore waxaan filayaa cidda soo saartay maynaan sheegin walaa yunzacu min shayin ila shaanahu rawaahu muslim kaa hore muslim ayaa warinayay kana waa muttafaq bukhaari iyo muslim rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xadiidkan hada alxadiid waa xadiid fii gaayat alahamiya muhimmad aada iyo aada u sarraysa leh waxa uu muhimadda iyo makaanada sare xadiidkani ku mutaystay waayo wuxuu astaynayaa oo uu calaamadinayaa ama uu tilmaamayaa yacni waxa weeyaan maraatibu dacwa yacni dadka marka khayrka iyo diinta loogu baaqayo siday u kala mudan tahay ay u kala horrayso ayaa uu tilmaamaya oo macnaha qofka daacigii ikhtiyaar uma laha min ayna yabda halka uu ka bilaabayo oo ninba meeshuu doono dacwada kagama dhufanaayo laakiin waxaa jirta meel laynoo asteeyo laynoo calaamadiyey oo ruux kasta waajib ay ku tahay dacwada iyo khayrka uu dadka ugu baaqaya inuu halkaa ka bilowdo oo asaas iyo gundhigu u noqdo halkaasi waa tawxiidka tawxiidu rabbi alcaalamiin nabigu sala allahu calayhi wasalam mucaad markuu dirayey horta wuxuu ugu horraysiiyey innaka sata'tii qawman ahla kitaabin halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka daacigiihi dadka uu u tegayo iyo halka uu tegayo xaalkooda inuu cilmi iyo aqoon u leeyahay oo haddaad adigoo indhala oo ka dhagala oon war u ahayn cid alla cida yihiinba addafuun u tidhaahdo waxaaba laga yaabaa luga aan luqadoodii aha inaad kula hadasho waxaaba laga yaabaa wixii munaasabka ku ahaa waxaan ahayn inaad ula tagto waxaa laga yaabaa taasi inay sababto dacwadaadii dadku inay ka didaan idan waxaa la yidhaha fiqhu lwaaqic yacni halkaad u socoto waaqiceeda inaad aqoon iyo cilmi u yeelato oo ruuxaad u yeedhasa xaalkiisa aad garanayso iyo waxa ku xeeran halka uu joogo aad garanayso waxa uu aaminsan yahay aad garanayso waxay kaa caawinaysaa halkeed uga bilaabaysaa maxaadse u sheegaysa hadda u fiirso innaka sata'tii qawman ahla kitaabi wuxuu nebigu u sheegay mucaad nimanka ay iska hor iman doonaan ee uu tegayaa cidday yihiin iyo waxay haystaan buu u sheegay macnuhu markaa waxa weeye nimanku waa niman ahlulkitaab ahe dee kasii tabaabulshayso kusii talagal kana sii diyaar garow marka halkaa waxaanu ka qaadanaynaa kow waxa ugu horreeya daaciga laga rabaa inay tahay inuu xogogaal u yahay dadka uu dacwadda iyo fariinta u sidaa dadka ay yihiin iyo waxay haystaan inuu horta xogogaal u yahay waa arrin aada iyo aada muhiim u ah oo qofka daacigaa dacwadiisa ka caawinaysa laakiin adoon waxba ogeyn waxa weeyaan haddaad u gasho uun waxaa laga yaabaa inaad la kulanto maa laa yunaasibuk waxaan laayiq kugu ahay qodobka kale ana adacwata ila allah tabtadi'u min altawxiid in dacwadda ilaahay tawxiidka ka bilaabmayso oo acmaasha iyo cibaadaadka oo dhan inay ka horrayso horta waxdaaniyada dadka in laga dhaadhiciyo oo macruuf kastoo dadka amartaa samare iyo faa'iide ma leh hadday shirki ku jiraan munkar kastood uga digtaa raad iyo asar ma leh hadday shirki ku jiraan waayo shirkigu waa acdamu munkar tawxiidkuna waa acdamu macruuf wax la ysfaro waxa ugu weyni waa tawxiidu rabbi alcaalamiin wax la ysu diido waxa ugu weyni waa shirki idan tawxiidku waa inuu ugu horreeya halka dacwadu ay ka bilaabmayso riwaayadii kale waxaa id falyakun awala maa tadcuuhum ilayh shahaadat an laa ilaaha ila allah wa ana moxamadan rasuulu allah ha noqdo waxa ugu horreeyeed ugu yeedhaysaa shahaadateynka ha noqda altawxiid idan nabda'u bima bada'a allahu bihi wa rasuuluh waxaynu dacwadeenna iyo waxa weeyaan khayrkaynu dadka ugu baaqayno aynu ugu horraysiinaynaa oynu ku bilaabaynaa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ku bilaabeen laakiin waxaad ogaataa ayuha daaci haddaad tidhaahda may dadkaa iga yaacayo tawxiid iyo waxaan haddaan ka sheekeeye si aan dadka isugu soo ururiyo bal horta acmaasha iyo khayraadka iyo tarkiibka iyo waxyaabahaasaan kusoo jiidayaa waxaad ogaataa dacwaddaasi dacwaddii ambiyada inay khilaafsanta waxaad ogaataa dacwad aan tawxiid ku bilaabani inay tahay dacwad aan luga adag ku taagnayn dacwad aan sees adag loo dhigin dacwad si sariica laga yaabay inay isugu dunto inay noqonayso ogow laakiin qofka tawxiidka lagu ababiyey ee tawxiidka lagu tarbiyeeyey waa nin luga adag ku taagan oo cawaasifta iyo mawjadaha iyo fitanka dhacaya aanay dhaqaajinayn waayo waxa uu ku taagan yahay sees adag oo ah tawxiidu rabbi alcaalamiin waxaynu tilmaamaynaa ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah fi kitaabi dacwa mujalladka labaad sabxada konton iyo afar waxa uu yihi xadiiskaa isagoo sharxaya hadihi hiya usuulu dacwa alatii yajibu an turatibaha haakada wuxuu yihi tani waa usuushii iyo asaaskii dacwada rabbi waxaana waajib ah sidaa in loo tartiibiyo loo kala horraysiiyo iyadoo tawxiidku uu ugu horreeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa waxaad ogaataa akhil muslim diintu markaynu leenahay tawxiidkaa lagu bilaabo meel la tuuro ma leh diintu qushuur iyo lubaab yacni dhuux hoose oo lagu tuntuusanayo o la haysanayo iyo qubka ama qalqaro oo la yska tuurayo sida khudra dabadee marka qofka uu cunaayo dee waxa weeyaan diirkaa sare ee ku dahaadhan intuu iska tuuro ayuu dhuuxa hoose cunaa marka diintu yacni qalkaa sare ama qubkaa sare iyo dhuuxaa hoose looma qaybiye diinta gebigeedu waa wada dhuux meel la tuura ma leh laakiin marka lagu leeyahay way kala mudan tahay macnaheedu waxa weeyi dee way kala awlaysan tahay oo waajibkiiyo sunnadu isku darajo maaha waajibkaa horeeya rukniga iyo waajibka xaaraanta iyo waxa weeyaan makruuha yacni waxa weeyaan dee maraatibtii diintu way kala sarraysaa waajib baa jira sunnaa jira muxaram baa jira makruuh baa jira rukni baa jira marka waxaa looga jeedaa uun halka laga bilaabayo dacwada inay kala muhiimsan tahay kala horrayso taasun baa loo jeedaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu tilmaamay markaa bacda tawxiid ee salaadii inay ku xigto zakadii ayaa nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo uu ishaaray masrafka iyo cidda lagu bixinaayo inay tahay in dadkii waxaystaynta laga soo qaado lagu celiyo dadkii baahnaa dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay in haddii ay ka yeelaan zakada inuu alayhi wasalam mucaad u diiday oo uu yidhi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan idiin kala digayaa adiga mucaadow iyo xoolahooda ka ugu qaalisan ee ugu sarreeya marka waxaa la diidayaa yacni ninkii inta xeradiisii xooluhu ugu xaraysnaayo inta la galo neefka ugu sarreeya in la soo saaro ee ishu ku dhacayso laakiin neefka wasadka ah ka ugu liita inuu bixiyana ma aha ka ugu sarreeya inuu kasoo qabtana ma aha oo yacni iyaaka wa karaa'ima amwaalihim isagu ikhtiyaarkiisa hadduu ku doorto ninka xaqlihii yacni isaga ayaa xaq u leh laakiin qofkii zakada ururinayay waa loo diiday karaa'im alamwaal laakiin xoolaha kiisa wastaaniga dhexdhexaadka ah inuu ka qaado nebigu xadiidka waxa uu ku gebagabeeyey ninka madluumka la yidhi habaarkiisa in la yska ilaaliyo waayo ninka madluumka ah ducadiisa waa la rafciyaa xataa waxa weeyaan kaafirna ha noqda gaalna ha noqdee waa muxaram qofka in la dulmiyo oo dulmigu ma banaana mu'min iyo gaal midna in la dulmiyo o lagu xadgudbo oo xataa gaaladii lala jihaadaya ilaahay wuxuu lahaa waqaatilu ladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ha ku xadgudbina haddii xadgudubka iyo dulmiga gaal loo diiday famaa baaluka bimu'min maxaad u malaynaysaa ruux mu'min ah oo walaalkaayana waxaa shaki la-aana in dulmigiisu kasii foolxunyahay kana culays badan yahay ka kale marka wataqi dacwata almadluum fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab waa la rafcinayaa kor baana loo qaadaya akhilmuslim waxaad iska ilaalisaa qofka walaalkaaya inaad waxa weeyaan afkaaga ku dulmido ama adinkaaga ku dulmido ama aad cirdigiisa meel kaga dhacdo iska ilaali oo aad ku xadgudubto waayo waxaa laga yaabaa in adoo iska hurdoo qadaadka u jiifa intuu kaco oo gacmihiisa kor uu taago inuu ku habaaro dabadeed aad noqoto waxa weeyaan qof asaabathu dacwatu sacdi yacni habaarkii uu kugu dhaco oo laga yaabo aad garan weydo meel alle meel lagaaga yimid halka lagaaga yimidna waa qof muslim oo dulmiday oo ku habaaray iska ilaali marka can ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ibnu cabbaas laga wariyey inuu yidhi rasuulku waxa uu ku yidhi limucaad ibni jabal xiina bacatahu ila alyaman waxa uu rasuulku mucaad ku yidhi markuu yaman u diray inaka sata'tii qawman ahla kitaabin mucaadow waxaad u tegaysaa qolo ahlu kitaab ah faida ji'tahum fadcuhum ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah haddaba markaad nimankaa u tagto waxaad ugu yeedhaa inay qiraan in ilaa xaq lagu caabuda aanu jirin alla mooyaane nebi moxamedna weeyaa rasuulkii alla uu soo diray fa inhum ataacuu laka bidalik hadday arrintaa kaa yeelaan faakbirhum ana allaha qad farada calayhim khamsa salawaatin fii kulli yawmin walayla waxaad u sheegtaa in ilaahay ku faral yeelay shan salaadood maalin kasta iyo habeen kasta fa inhum ataacuu laka bidalik hadday sidaa kaa yeelaan faakbirhum ana allaha qad farada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaad u sheegtaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku faral yeelay zako laga qaadayo kuwooda hodanka ah loona celinayo kuwooda baahan fa inhum ataacuu laka bidalik hadday arrintaa kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa mucaada uun idiin kala digayaa adiga iyo xoolahooda ka ugu qaalisan waa nafaa'isaha wattaqi dacwata almadluum ka la dulmiyey habaarkiisa iyo ducadiisa iska ilaali fa inahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab waayo isaga iyo alle subxaanahu wa tacaala wax xijaabi uma dhexeeyo ducada ducadaa uu ku habaarayo ama dacwadiisaasi waa mid la rafcinaayo oo waxa weeyaan ducadiisa iyo alle subxaanahu wa tacaala wax xijaabi uma dhexeeyo waa la kor yeelayaa rawahu lbukhaariyu wa muslimun fi saxiixi lbukhaari min xadiidi caaisha anaha qaalat inama nazla awala ma nazla minhu suuraة min almufasal fiiha dikru ljannati wاnnaar caaisha iyadoo tilmaamaysa tartiibta nusuulkii qur'aanka oo iyaduna daliilo ah siday dacwadu u kala horayso waxay tidhi wixii ugu horreeyey qur-aanka kasoo ka soo degay xaggiisa waxay ahayd suwar lagu xusay jannada iyo naarta xataa idaa taaba annaasu ila alislaam nazla alxalaalu walxaraam waxay tidhi markii dadkii xagga islaamnimadii iyo iimaankii ay usoo noqdeen ee kusoo hirteen ayaa xalaashii iyo xaaraantii la soo dejiyey waxay tidhi walow nazla awala shayin laa tashrabu alkhamra laqaaluu laa nadacu alkhamra abada walow nazla laa taznuu laqaaluu laa nadacu zina abada waxay tidhi markii ugu horraysayba ee qur-aanku soo degayey ileen mujtamac jaahiliya ayay ahaayeen oo khamradii iyo zinadu ay waxa weeyaan dee xalaal u tahay oo iska xalaashado sida biyaha u caba khamrada oo iska zinaysa marka caaisha waxay tidhi yacni markii ugu horraysay hadday soo degi lahayd khamrada ha cabina hadday soo degi lahayd ha zinaysanina waxay odhan lahaayeen weligaye ka tegi mayna khamrada iyo zinada ayay odhan lahaayeen dadku laakiin yacni bixikmati axkami alxaakimiin ilaahay waa xakiim shay walba halka uu dhigayo waxa ku habboon buu garanaya oo cilmi u leeyahy waxa ilaahay ugu soo hordejiyey horta in dadka caqaa'idkii laga dhiso oo iimaaniyaadkii laga dhiso oo horta ay iimaan yeeshaan oo ay axkaamta shareecada ku qancaan markii iimaankaasi qalbigoodii uu galay kadib ayaa waxa weeyaan xalaashii iyo xaaraantii ay soo degtay waayo qofka iimaankaa ku xambaara inuu xalaashana sameeyo xaaraantana iska xakameeyo ibnu xajar fii fatxi ilbaari mujalladka sagaalaad safxada boqol iyo afartan xadiidka caaisha isagoo tilmaamaya waxa uu yidhi ashaarat ila alxikma alilaahiya fii tartiibi tanziil waxay caaisha tilmaantay xikmadda ilaahigee ku jirta yacni soo dejinta qur-aanka sida loo tartiibiyey loo kala horraysiiyey wa ana awala maa nazla min alqur'aani adducaau ila altawxiid waaltabshiiru lilmu'mini waalmutiici biاljanna iyo wixii qur-aanka ugu soo hordegay inuu ahaa in dadka tawxiidka loogu baaqo mu'miniintana janno loogu bushaareeyo walilkaafiri waalcaasi binnaar gaalka iyo caasigana naar loogu goodiyo falama اطma'anat الnufuusu calaa dalik unzilat alaxkaam markay nufuusii ku xasishay iimaankaas ayaa axkaamtii la soo dejiyey walihada qaalat sidaa darteed ba caaisha u tidhi walow nazla awala shayin laa tashrabu alkhamra laqaaluu la nadacuha wadalika lima طubicat calayhi الnufuus min alnufrati can tarki lma'luuf waayo nufuusta waxa dabeeca u ah inay ku adag tahay waxay caadaysatay inay aayar isaga tagto markaa naftu caadadeeda kama tegayso iimaan adag oo culus oo ka dhaqaajiya mooyaane alxadiidu alkhamis wujubu inkaari lmunkari wujubu inkaari lmunkar wa darajaatuh yacni munkarka in la diido waajibnimadeeda iyo darajaadka uu leeyahay inkaarkaas inta darajee uu leeyahay iyo siduu u kala horeeyo can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canh samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastaic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rawaahu muslim can abi saciidin alkhudriy abi saciid wahuwa alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilaahay raalliha ka ahaadee inuu yidhi samictu rasuula allah rasuulka alle ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo qaala yidhi man ra'aa ruuxa arka minkum xaalu idinka idinka mid yahe munkaraa ruuxa munkar arka yacni ruuxa wax munkar ah oo sharcigu uu diiday arka falyugayirhu ha ku dooriyo ha ku bedelo biyadi gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastaic haddii uu kari waayana fabilisaani carabkiisa ha ku dooriyo fain lam yastaic haddii uu kari waayana fabiqalbi qalbigiisa ha ku dooriyo wadalika kaasi baa uu yidhi nabigu adcafu liimaan iimaanka ka ugu liita ugu daciifsan weeyi macnaha waxa ugu daciifsan iimaanka darajaadkiisii dee inaad qalbigun xumaanti ka nacdo af iyo adinba mar haddaad gabtay oo aad kari weyday rawaahu muslim imaamu muslim ayaa xadiidkaa wariyey hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa awalan horta munkaraadka in la dooriyo oo la bedelaa waajib inay tahay laakiin wujuubka inkaarka iyo dacwadaasi waa wujuub kifaa'iya waxaa wujuubka kifaa'igaana looga jeedaa bimacnaa ummadda qayb ka midii hadday ku qumtoy la timaado oo ay kuna fillaato ummadda intii kale waajibku dee waa ka dhacaya oo masalan munkarka maanta halkaa ka dhacaya haddii qayb innaka inaga midii ay munkarkii ku qumtay inay diido oo ay beddesho la odhan maayo qof walba intuu tago meesha muxuu usoo bedeli waayey ciddii ku qumtay ee ku fillaatay ayaa waajibkii ku dhacaya walow shaksi keliyana ha noqdee laakiin haddii la waayo waajibka kifaa'igaa cid la timaadoo ku qumtaba haddii la waayo ummaddii waa ku wada dembaabaysaa marka waajibka kifaa'igaa macnihiisu kaa weeyi waa wax ummadda guud ahaan looga wada rabo oo haddii cid ku qumtaba la waayo lagu wada dembaabayo laakiin haddii cid ku qumta la helo ummadda intii kale waajibka uu ka dhacayo waxaanu ka duwan yahay waajibka cayniga ah oo ah ka isaga qof walba gaar looga rabo marka awalan inkaaru lmunkar waa furuuda ama waajibaadka kifaa'iga ah waqad yatacayanu calaa bacdi annaas dadka qaarkoodna fardu cayn baabu ku noqon karaa oo munkarka adiga mooye cid kale aanay ka warhayin adigu inaad dooriso inta awooddaada aduu fardu cayn kugu yihi gurigaaga iyo ubadkaaga iyo ooridaadu waxay samaynayaan ilan adaa awoodda iyo maamulkooda hayee inaad adigu doorisaa aday fardu cayn kugu tahay adiga ayay mutacayin kugu tahay markaa dee axyaanan qad yatacayan laakiin asal ahaan waa farad ama waajib kifaa'iya asal ahaan waxa uu nebigu tilmaamay darajaat linkaar macnaha bedelidda munkarkaa la bedelaayo darajaadka ay leedahay iyo maraatibtay u kala horayso waxaa ugu horeeya attakyiru bilyad in gacanta lagu dooriyo laakiin waa goorma dee waa marka awood iyo istidaaco loo leeyahay yacni haddaan awood loolahayn qofkii inuu isku qaado ma aha haddaad gacantii kari weydo waa carabkii laakiin waa haddaad awoodayso isaga laftiisa haddaad kari weydo dee waajibku waa kaa dhacaya waayo laa waajiba maca alcajsi yacni waajib ku saarani ma jira haddaad kari weydo oo cajsiga iyo kari yacni la-aanta waajibkii waa kaaga dhacaya waayo waajibaadka o dhan waxaa loo shardiyaa bilistidaaca waajibaadka sharciga ah inuu qofkii karo oo uu awoodayo hadduu labadaa midnaba kari waayo dee adcafu liimaan waa qalbigii hadda ogow oo qalbiga looma shardin isaga istidaaco waayo yastadiicuhu kullu axad qof walba qalbiga inuu ka naco waa karaya walidaalika nicidda qalbiga inuu ka tago qofna loogu cudurdaari maayo nin alla ninka qalbigiisu iimaan uu leeyahay wuu karaa xumaanta hadduu af iyo adinba ka uu kari waayo inuu qalbiga un ka naco waayo ilaahay mooye qalbiga cid daalacataa ma jirto dhibaatana kaama soo gaadhayso culimadu halkan waxay ka qaataan darajaat linkaar oo saddex ah saddexdaa uu nabigu inoo sheegay sala allahu alayhi wasalam waxaana la tilmaamaa awalan yacni inkaarulmunkar waajib buu noqon karaa xaaraanna wuu noqon karaa maxallu ijtihaadna wuu noqon karaa waxaa la yidhaahdaa inkaarulmunkar idaa kaana yu'addii ilaa ankara minhu in munkarka la diidaa markay keensanayso munkar ka darana inuu soo bedelo yacni idaa kaana inkaaru lmunkari yu'addii ilaa ankara minhu haddii munkarkan oo la diida uu keensanayo ama ay ka dhalanayso mid ka darani inuu meeshii yimaado in munkarkaa la inkiraa waa xaaraan waayo maqaasid iyo ujeeddada shareicada waa in la fahmo ujeeddada shareicadu inkaarka ay u jidaysay waxa weeye xumaantu inay meesha ka baxdo ama yaraato marka haddii xumaantii aanay meesha ka baxayn sidoo kale aanay yaraanayn balse ay ku sii badanayso waxa waajibkugaa inaanad u dhawaanayn barta aad ku daysa munkarkaa waxaad halkaa ka fahmaysaa qisadaas qisadii sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah nimankii tataarka iyadoo asxaabtiisii sheikhulislaam ay la socdaan baa nimankii tataarka qaar ka mid ah oo khamradii cabaayo o sikhraansan ayay yidhaahdeen waxa weeyaan aanu u diidno khamrada oo munkarkan aanu ka reebno sheikhulislaam wuxuu yihi war daaya daaya khamradooda ha cabbaan waayo wuxuu yidhi imika waxay ka sikhraansan yihiin oy ka maqan yihiin dadkaa muslimiintaa dhibaatadoodii waa kuwaa ka sikhraansan oo warba uma hayaan laakiin imika sikhradaa hadday kasoo toosaan oy miyirsadaan waxay ku dhaqaaqayaan dadkaa islaamka ah oo ay kufsi iyo dhac iyo dil iyo boob intaba u geysanayaan marka munkarkan iyaga naftooda ku gaarka ah waa khamrada eh ayaa ka fudud munkarka caamka ee muslimiinta oo dhan dhexdooda ku baahaya marka muxuu ugu diiday khamrada cabiddeeda inay u diidaane uu yidhi iska daaya ha iska cabbaane sababtoo ah haddii loo diido ay daayaan waxaa ka dhalanaya munkar ka daran idan haddii munkarku munkar ka daran uu dhalayo waa la yska daynaya oo la inkiri maayo laakiin munkarkii la inkiraayay hadduu baaba'ayo ama se uu yaraanayo yani ida kaana inkaaru lmunkari yuaddi ila isaalati lmunkar aw takfiifi hadduu keensanayo inkaarkii inuu munkarkii meesha ka baxo ama se uu yaraado waa waajib in la inkiraa hadda eeg markaa waa waajib waayo ama munkarkiibaa zuulaya oo meeshaba ka baxaya ama dee wuu khafiifaya marka waajib bay kugu tahay inaad munkarkaa inkirto inta awooddaadae adu akartidaadu ay tahay laakiin idaa tasaawaya markay labadii sinaadaan ee macnaha munkarka ad inkiraysa iyo ka ka dhalanaya ay siman yihiin waa maxalu ijtihaad yani qofkii inuu ku ijtihaado hadba sida aslaxa uu moodo ee dantu ay ku jirto inuu sameeyo weeyi mar hadday labadii siman yihiin oo laga ya waxa weeyaan kii uu diidayay iyo ka ka dhalanaya ay mutasaawiyaan yihiin markaana waa maxalu ijtihaad inuu ku dhaqaaqo iyo inuu ka joogsado siduu aslaxa u arko ayuunbuu ku dadaalaya calaa kullin inkaaru lmunkar waxa waajib ah yacni qofku inaanu takyiirulyad aanu ku aanu waxa weeyaan mar walba aanu odhan aanu gacantaan ula tegaya waayo dadka qaarkood xikmadda ayaa ka maqan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo aniga wixii iga ka dhalanaya waxba igama gelinay gacantaan ula tegaya gacanta waxa wax ku bedeli kara qofka ama suldada ah ee awoodda iyo maamulku ay gacantiisa ku jirto ama waxa weeyaan dee ubadkiisi iyo ooridiisii uu u talinayo xumaantu ay ka dhacday gacan buu ku doorin karaa laakiin mujtamacaa kale inaad adigu sulda iyo awood ku lahayn ee gacantaad ula tagtaana laga yaabo dhibaato ka daran inay ka dhalato dee kuma lihid gacan inaad ku bedesho waxa weeyi inaad adigu afkaaga ula tagto haddii afka aad ka cabsatana qalbiga unaad ka nacdo can abi saciidin alkhudriy radia allahu tacala canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal man ra'aa ruuxa arka minkum xaalu idinka idinka mid yahay munkara shay munkar oo xumaana ruuxa arka falyugayirhu biyadi gacantiisa ha ku dooriyo ha ku bedelo waa hadduu karayo dhibaatana aanay ka dhalanayn shardigaasaa ku xidhan fain lam yastatic haddii uu kari waayana fabilisaani carabkiisa ha ku dooriyo waa hadduu karayo dhibaatana aanay ka dhalanayn fain lam yastatic haddii uu kari waayo fabiqalbi qalbigiisa ha ku bedelo qalbigu isagu istidaaco kuma xidhna oo qof walba waa karaa wadalika kaasi baa uu yidhi nabigu adcafu liimaan iimaanka ka ugu daciifsan weeyi rawaahu muslim muslim ayaa wariyey wallahu aclam man raxiim